saadakow wadankan south africa gaar ahaan gobolka boojin around johannesburg ayaa maanta abaarihii sagaalkii subaxnimo waxaa ka bilowday dhibaatooyin badan oo laga beegsanayo dadka fooranka soomaalida iyo bakistaaniinta etoobiyaanka una badan hadda intaan dareemi karno u badan soomaalida waa tahay ayaa ka bilaabatay waxyaalo badan dhaca baalkan naf iyo maal leh ayaa loo geystay dadkii wax waa la xirxiray ee kuwa hantidooda la qaatay kuwa dhaawacyo waxbaa soo gaaray kala duwan kuwa hadda meel lagu sheego ilaa hadda waa la la'yahay wiilal ayaa maqan soomaaliyeed dhibaatadaas baahsan ayaa jirta maanta waa tahay marka axmed waxaan ku weydiinayaa yaa dhibkan geysanaya wallahi specially waxaa horta dhibaatadan geysanaya shacabka south africa ayaa geysanaya oo saqiir iyo kabiir aan kala lahayn iyadoo la dhihi karo weliba dowladdu xoogaal ayay u tahay dhibaatada dhacaysa waa tahay
marka halkaas ayay dhibaatadu ka socotaa shacabka south africa ayaa geysanaya oo midaysan
waa tahay waxaan dabcan maqli jirnay ama arki jirnay south africa dad oo dhibaatooyin soomaalida dadka u geysanaya dad cawaandiya in inta badan lagu sheego mararka qaar ay diraan mararka qaar goobahooda ganacsi ay dhac u geystaan dadkan ma dadka cawaandida ahaya mase waa dad ka duwan wallaahi cawaandida horta soomaali ayaa ugu yeerta dadkan ma kala duwnaa kuwa cawaandiya iyo kuwa fiicanoo gaar ma lahan mar kasta qofkii ku dhibaateeya waa iskula kaamid waxa waxaa dhibaateynaya marka dadka cuqulo iyo ilmo iyo dad yaryar iyo dad waaweyn intaba way leeyihiin iskuulka markii ooda laga soo qaado dad waxbarasho aado waxaa la arki jiray diyaarsan laakiin iskuulka markii ooda laga soo qaado goobtada ganacsi ayay soo beegsanayaan waa waxayna ka midaysan yihiin dadkan caada ahaan
ulajeeddadu maxay tahay marka ma ma ma inay hantidan dhacaan mase waxyaabo laga dhibay ayay ka dhidhinayaan maxay yahay ulajeeddadu waxaa jirtay saadaqow beryahan ilaa haddii saddex beriya barnaamijyo waxaa jirtay facebooka iyo whatsappka iyunaha aaladaha internetka laisku kuna badan tahay whatsappka oo waddankan aada looga isticmaalo ayaa waxaa jirtay inay ka cabanayeen foreigners especially qaas ahaan soomaalida iyo bakistaanka iyagoo ku eedeynaya in aysan bulshada feega jaarna ay bannaanka keensadeen alaabo ayagu ay soo samaysteen yar ay gadaan alaabta dukaamada ay ku gadaan ay ka mid tahay cabashooyinkaas ayay soo gudbiyeen dowladday u gudbiyeen waxayna ku baaqeen maanta oo twenty nine ah inay samay doonaan banaanbax aan qof yar iyo qof weyn midna usan shaqo tegi doonin location iyo magaalo town intaba
waa tahay marka
waxay daba joogtaa saadaqow banaanbixii ayay daba joogtaa oo lagu dhawaaqay dowladda laftirkeedu waa si qaab kaloo idaacadaha uga hadasho bedelan ayay sheegtay oo tiri annagaa baaritaankaas qaabilsan wadamada gobolada qaar ka mid ah ayaga dowladda ayaa baaraysa qaarna dadka shacabka ah ayaa dadka gacanta ula tegaya waa tahay marka ma waxay leeyihiin hanti bannaanka laga soo iibsaday ayaa dadkan gadanayaan ama dhaqaale ama ganacsi bannaanka laga keenay
inta badan waxay leeyihiin warshado aan sharciyeysnayn oon dowladda soo marinka product ahaan iyo wax walba ayaa la isticmaalayaa ayay gudoodayaan ayadoo taasuna been ay tahay laakiin ay tahay keliya inay ku kiciyaan shucuurta shacabka oo shacabka ay soo bannaan bixiyaan
waa tahay marka waxaan ku weydiinayaa dhibaatooyinka maanta dhacay bal dadka soomaalida ah ee adiga gobolkaas kula jooga bal ka waran siday u saameeyeen yay maanta wax gaareen oo dhibabkan wax ka soo gaareen bal arrimahaas u gal saadaqow wallaahi intaanu aan ogahay ilaa sideed dukaan oo soomaali ay qaas u leedahay dukaamadii soomaalida ah gacanta ayay ka baxday dukaamadaas oo ku yaalay johannesburg around eriyadeeda ku yaalla u dhowaa gacanta ayay ka baxday soomaali badan wiilal badan oo soomaaliyeed ayaa la xirxiray kuwa ilaa hadda waa la weysan yahay kuwa dhaawacay garaafooyin waxbaa soo gaaray dukaamadaas hantidii wixii yaalay waa la qaatay sida caadiga aan ogahay
beliiska miyaa xirxiraya dhallinyartaas
sida caadiga ahaa beliiska ayaa xirxiraya markii ay soo bannaan baxaan dadku waxaa la isku dayaa in laiska caabiyo oo istooga dukaamada yaala sidooda badan istooga dukaamada yaalla alaabtay qaataan marka ayagoo isku dayaaya inay alaabtaas ka caawiyaan ama baangado iyo waxyaalo noocaas iyo ololay olay la soo baxayaan boliisku waa imaanayaa way aroorinayaan baangadahay waxaas ka qaadayaan qofkii xoogaa ay tiraadaan kana meesha ugu madax taagan oo wax iska celayaan oo xabsigii u taroodxunayaan marka ayaguna meeshaasay jaanis ka helayaan oo dadka ay ku boobaan
waa tahay marka cid lagala xaajoodo ma leedahay dhibkaan dhacay oo dacwad loo gudbiyo la yidhaahdo dhibkaana nagu dhacay walaa dhibaatada haysato soomaalida ayay ka mid tahay soomaalida ma lahan community isku xiran foreignska dhan aan lahayn soomaalida hataa qaas maahan community isku xiran ma lahan waxayse kaloo lahayn xildhibaan u dooda oo codkooda ku hadla ma lahan waxayse lahayn wasiir codkooda ku hadla oo magacooda ku yimid ma lahan sida caadiga on dhibaatadaas markay dhacdo inay xoogaa ka hadlaan waa laga yaabaa idaacaduhu soo qaaqaataan soomaalida abaar la qeylqeeliyo laakiin wax dabagalla saas ah ma jiraan oo saa awgeed wixii tegey waa tegeenaa badanaa looga haraa